waxaan booqday suuqa xoolaha ee degmada jamaame gobolka jubbada hoose halkaas oo aan kusoo arkay dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoogan gaar ahaan iibka adhiga oo loogu talagalay maalinta barakaysan ee ciidul adxa dad aada u badan ayaa isugu yimid suuqa iyaga oo raadanaya xoolo ku habboon udxiyada cabdi ibraahim hilowley oo ah dulaal caan ah oo aan kula kulmay suuqa ayaa ii sheegay in qiimaha adhiga uu sare u kacay balse ay dadka si wanaagsan u iibsanayaan ariga magaceyga waxaa la yidhaahdaa cabdi ibraahim hiloole dalaaladii suuqan ka mid ah suuqee waay marka suuqa degmada jamaam ma arigii iyo looda iyo geela ma lagu gadaa mise ari keliya lagu gadaa ari iyo lo waa lagu gadaa geelana banaanaha lagu soo gadaa Eh, qiimaha la kala siiya ariga maasha allah eriga suuqa hadda bermadiisa iyo arafada marka la gaari eriga bermada boqol iyo toban suguntada siddeetan kan saddexaad lixdan saasaa loo kala gadaa Eh, saddexdaas qayb oo keliya haa waayahay marka eh, ma hadda arafada maa loo yeelaa mise markii horeba saasoo aan qaali u ahaa maasha allah hadda eriga qaaliyo hadduu hadduu lacag leeyahay arafada keli miyaa loo gataa mise meel kaloo loo iibgeeyaa jirta arafadana waa loo gataa meel kaloo loo iibigeyna waa jirtaa adiga waxaad ka mid tahay dalaaleyda degmada ee gaar ahaan suuqa xoolaha maadaama aan ku guda jirno ee arafadii ciidda ay soo dhowdahay ma waayihii hore iyo hadda maxaa isbeddel oo u dhexeeya isbeddel weyn dhaqdhaqaaqa iyo bulsho badan iyo maaragtay maasha allah eri badan ba hadda la keenaa hadda qiimo fiican oo macquul oo raaligeliya heleen maadaama xilligii oo arafada gowraca uu bilaabanayo saacadahan lagu soo socdo maxaad ugu baaqaysaa dadka muslimiinta ah ee ku dhegeysan doona guul iyo farxad iyo bar- barwaaqo iyo ciidan ciideed inaan nabad ilaahay nagu gaarsiiya aan ka- aan ka rajaynayna insha allah jacfar xuseen faarax oo ka mid ah ganacsatada ariga ayaa isagana ii sheegay in marka xoolaha la keeno suuqa uu ka gato kadibna uu dib ugu iibiyo dadka kale taas oo u noqotay il dhaqaale oo wanaagsan waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adoo ku bilaabay magacaada magacayga jacfar xuseen farxaan baa la yidhaahdaa ganacsatada degmada jamaam ayaan ka mid ahay oo maxaad ka ganacsataa marka sidii ariga iyo lo'da iyo geelka suuqa oo degmada jamaama la keeno maxaad gadatay maanta hadda maadaama aad suuqa joogtid maanta ii sheegay waxaan gatay dhowr neef oo ari ah horgeeda oo la- biramada ah shan neef ahaanaan gatay udxiyada miyaa u diyaar galoobaysaa oo dad maad ka sii gadi rabtaa mise adaa shakhsiyan u gatay odaxidiyaa loo diraagoloowayaa ee, ga- degmada iyo towlooyinkeedaba no- dadka nooga imaadana inaan ka gadna u diyaargalowna adiga marka dibaa usii gadaa haa shaadadooda dib waa usii gadaa xareede axmed cabdi oo ah haweeney ganacsato ah ayaa ii sheegtay in marka hore ay ariga suuqa ka iibsato kadibna ay dib u iibiso iyadoo oo ka faa'iidaysanaysa fursadda muhiimka ah ee udxiyada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adoo ku bilaabay magacaada anigoo ah magaceyga xareed axmed cabdi waxaan ku noolay degmada jamaa waxaan jooga suuqa xoolaha ganacsatada suuqa xoolaha maad ka tirsan tahay ganacsatadan ka mid ah sax ariga hadda aad gadanaysaan ma kii udxiyada looga talagalay miyaa mise si guud ee, ari aad gadataan oo magaalooyinka kale aad u iibgeysaan waa?
may magaalada degmada jamaa aan ku gadanaa suuqaan kasoo gadanaa maan meel kaloo laiskugu tegaya jirto oo lagu gato oo dib looga gado dib loogu gado sax marka ee, meelo kale uma iibgeysid laakiin gudaha degmada laa kasii gadataa may dad qaado meel kala geey waa jirtaan laakiin jamaa dhexdoodan ku gataan
ka waran marka hadda suuqa ee, markii la yidhaahda waayihii hore iyo hadda maadaama arraf aan ku guda jirna maxaa isbeddel oo u dhexeeya isbedel weyn oo udhexaysa ee lama soo koobi karo maxaa la jiraa hadda arafada inta aan ku jirno maasha allah xoolaha xaggooda safarkan uu qaaliya ma la soo koobi karo maasha allah urgi hadda waxaa jirta aniga aan kasoo bixiyey boqol iyo to- saddex doolar boqol toban iyo shan aan gato maasha allah khayr leh Ee, isla maanta gudaheeda miyaa mise urgi xoogaa aad haysi waay marka shalay bis aan soo gaday xalay bay uu baray
maxaad ugu baaqaysaa dadka muslimiinta ah ee maadaama ee, farxadda ciidda ay soo dhowdahay oo udxiyadii loo diyaargaloobayay oo arigadashadii ay socoto maxaa ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqaya uluxyada macnaha waxaan leeyahay nin walba tabartiisa odaxa ugu tataaliyira nin walba wixii ilaahay kasoo qaaday iidda inaa aad maxaa dhihi jira wixii ilaahay idin soo qaaday inaad dadka walaalo maanta idinka duruufaysan aad wax ugu tartaan ee waxaan leeyahay sadaqada maanta oo kale ay u banaan tahay nin walba wuxuu hay inuu baxsado cabdiqaadir maxamed oo ka mid ah ganacsatada carwooyinka oon la kulmay wuxuu ii sheegay inuu ka ganacsado dharka noocyadiisa kala duwan rag iyo dumar wacalaykum asalaam waan ku dhowahay magacii waxaa waaye cabduqaadir maxamed carwadan waa carwa bilan maadooyin kala duwan dharka surwaalaha ka mid ah shaatiyaha kabaha baatiga xijaabaha kabaha dumarka carwadaad waxay ka mid tahay carwooyinka ku yaala degmada jamaama marka farqiga u dhexeeya muxuu yahay ee, waayihii hore intaana ciidda hadda ay soo dhowaanan iyo hadda oo ciidda ay soo dhowdahay farqiga u dhexeeya iyo dadka sida ay wax u gadanayaan wax badan oo u dhexeyso waxaa ka mid ah ciiddii hore iyo ciidan aaday u kala duwan yihiin ciidan waa barwaaqo maasha allah waxaan sidoo kale booqday carwada bulsho uroon oo ka mid ah carwooyinka waxaana halkaas warbixin naga siiyey milkiilada carwada xabiibo cismaan xasan xabiib cusmaan xasan bushuraan waxay ugu dugan tahay maacuun ilmaha dharka yaryarka oo umuleedka dhar waaweyn ilaa wiilasha dahabka la- waxaa lagu iibiyaa shoobinka bulshada si fiican ay u adeeganaysaa suuqa jimaame wuxuu si weyn ugu tarjumaya diyaargalowga ciidul adxa dhaqdhaqaaqyada ganacsiyada ka socda halkan waxay muujinayaan firfircooni ganacsatada sida ay ugu faraxsan yihiin xilligan barakaysan waxaana muuqata in jamaama ay u diyaargalowday ciidan si xamaasadaysan